raaqiya ismaaciil oo ah hooyo asal ahaan soomaali ah ayaa loo doortay inay noqoto gudoomiyaha degmada islington ee london raaqiya oo hore usoo noqotay gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaa wakhtigan iyadoo ah haweeney muslim ah oo xijaaban soo galooti ah islamarkaana dhalisada britain haysata ayaa loo doortay xilka maayarnimada tartanka xilkan loo galay ayay uga adkaatay laba murashax oo kale haddaba raaqiya ayaa khadka telefoonka ee london waxay ugu warantay saara cabdi axmed
sida laygu doortay waxa weeyaan waxaan isku sharaxay inaan duqa magaalada noqdo meerka islington ayaan isku sharaxay kol hore marka waxaan ku najaxay inaan ku helo deputy meer meer ku-xigeen baan ku helay marka kabacdi sanad baan soo waday soo daadahaynayay markaa dabeetana kabacdi sanadii ku xigtana waxaad doorashadii baad ku guuleysatay aada ku noqonaysay meerka islington xafladuna maasha allah si alxamdulilah noogu dhacday meeqo qof ayaad uga guulaysato u sharaxnayd xilkaasi saddex qof baan ku tartanay saddexda qof baan ku tartanay waxa ahayd haweeney iyo nin marka alxamdulilah waxa codkaeega aan ku kala kacnay iyaguna waxay ahaayeen gabadhu waxay heshay shan cod aniguna waxaan helay toddobiyo toban aniguna waxaan helay labiyo labaatan ninkuna wuxuu helay toddobiyo toban waa gartay marka sidaas ayaad adigu ku guulaysatay marka labada qof ee kaleeto ma wadankay u dhasheen mase waa dad soo galootiya asal ahaan labada qof oo kaleba irish bay asalkoodu ahayn laakiin dee halkan ku dhashay oo ku koray baan malaynaya waa tahay adigu maxay kaaga dhigan tahay in lagu doortay magaaladan adiga oo dumar ah muslim ah soomaali ah xijaaban aragti ahaan runtii waa farxad lagu aada loogu farxo waana runtii sharaf weyn bay aniga iyo dadweynaha soomaaliyeed ba u tahay runtii haddaan dib ugu yeer laabtana siyaasaddu way wejiye badan tahay alxamdulilah runtii waa in dadaalna way u baahan tahay marka muddo laba sanadoodaan ku shaqaynayay si la ii doorto uu la shaqeeyo xildhibaanadii aan la shaqaynayay si aan doorashadu ay aan ugu najixo aan ugu guuleysto waayo markaad position doonayso wakti dheer bay qaadataa juhuud badan bay qaadataa in lagugu doorto marka sida aawadeed baa laygu doorta magaaladan marka hadda meeyarka lagugu doortay ma dadka soo galootiga iyo soomaalida yaa u badan mise sidee ayaad fursadan ku heshay walaahi horta waxa fursad marka asalkeeda magaalada layga doortay go- degmada layga doortay islington cid waliba way degtaa marka ma odran karo ajaanib percentka horta ajaanibku dooranaysa markaad ingiriiska joogto meel meel weliba anigu halkanaan ku noolahay islington caddaan bay u badan taha oo dad cad baa dadka doorta marka waad arkaysaa diversityga siday meeshu tahay doorasho waliba sibay u dhacdaa marka waxa weeyaan qofku wuxuu soo qabtay baa lagu tixgeliyaa shan iyo labaatan sanadood baan islington ka shaqaynaya waagaa lay doortay markaa shan iyo labaatankaa sanadood dad badan baan lasoo shaqeeyey voluntary sectorkaan lasoo shaqeeyey dadweynahaan lasoo shaqeeyey iskuuladaan lasoo shaqeeyey marka kolley kolleyba qof aniga caanaan ahaa markii two thousand twelve lay doortayna iyada lafteeda waxa laygu qalabyadeydii laygu doortay fifty seven percent of the food baa laygu doortay markaana waxay ahayd dee shaqaan hore usoo qabtay iyo garasho la garanayay waayo qof aan la garanayn runtii wuxuu qabto amba wuxuu qaban doono way adag tahay sida runtii uu u gudbi karaa inta badan marka n maxay uga dhigan tahay dhalinyarada soo koraysa ee soomaali soomaalida asal ahaan kasoo jeedo inay arkaan bal gabar xijaaban oo muslim ahoo soomaali ah in xilkaasi ay qabatay ama magaalo loo doortay maxay uga dhigan tahay iyaga qudhooda saare horta maasha alle aada baad umahadsan tahay aniga gabadh baa tidhi anigu hooyo soomaaliyeed baan ahay oo runtii gabadhba ma ihi ma garatay marka alxamdulilah dhalinyarada soomaaliyeed way u baahan yihiin horta waxay u tahay iyaga fursad weyn oo jansa waayo iyagu waa dad halkan ku dhashay ku koray iskuulle ka tegay jaamacada ka tegay garanayo systemkii laakiin marka waxay u baahan yihiinuun ina indhaha loo furo iyo dariiqada la tuso marka waxaan umalaynayaa inay kasoo bixi karaan wadankan ingiriiskian ku nool nahay ambaba duqa magaalada ee magaaladaba haysta ambaba ay kasoo bixi karaan prime minister uu kasoo bixi karo taana waxay ku xidhan tahay inay dhalinyaradeenu aad wadanka u dhex galaan oo ayna iska soo qabanin wax walba ay yidhaahaan the they need to be inay involve ahaadaan maxaa la yidhahaa siyaasada wadanka ha oo aad mujtamacii lasoo shaqayso oo aad wakti badan iyo juhuud badan geliso waayahay raaqiyo markaan ku celcelinaya gabar adigoo ah waxay ujeedadeeda tahay micnaha in adiga oo haweeney ah waa wax lagu macnayn karo gabarnimo micnaha haween adigoo ah ayaad soo baxday hadda marka maxay tahay fariintaad u diraysid gabdhaha yaryar ee soo koraya markaan sidaas u dhigo inay ku arkaan aragti ahaanna maxaad odhanaysaa wallaahi gabdhaha yaryare maasha alla soo koraya iyo kacaankeena soomaaliyeed caalamka meel weli ka joogaan boorta waxaan odhan lahaa marka u horeysa siya waxaan la yidhaahaa siyaasada noloshay barhkeeda badan weeye siyaasadu ma waxay go-aan laguu soo jaray inaad daba fadhiisataan mise dadka kuu soo jaray inaad barbar fadhiisato tidhaha anaku kaas ma nihina kaasaa nahay sidaasay mujtamaca iyagu u baahanya markaa inay aada u galaan siyaasadda oo xisbi walba ay ka mid noqdaan oy member ka noqdaan waayo qofna xisbi kama soo bixi karo awel dadweynaha looma soo bandhigi karo ilaa xisbiga golaha dhexe hoostiisa laga soo doorto golaha dhexena waxaa lagaga soo dooran karaa qofku markuu member xisbiga ka noqdo ee lasoo hordhigo dadka doonaya inay soo sharaxaan marka qofkani ma qof u qalmaa mujtamacii mise qof aan u qalmin iyagaa codkaana dhiiban kara soomaalidu waa inay ogaataa codkoodu inuu mid ay kasban karaan oo qofkay doonayaanna soo keeni karaan golaha qofka aanay doonaynin ay golaha ayna soo keeni karin xisbiga doontaba ahaw laakiin waa inaad xisbi member ka ahaataa ood ogaataa inaad adigu m bna ridi karto m bna keeni karto
raaqiya ismaaciil oo khadka telefoonka magaalada london ugu waramaysay saare cabdi axmed oo ku sugan washington kaad kala socotaan oo waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a